halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii nebi xaagaay oo isagu ka mid ahaa nebiyadii ka soo noqday masaafuriskii loo kaxaystay dadkii degganaa dalka yuhuudda wuxuuna ka mid ahaa dadkii yaraa ee markii koowaadba ku soo noqday magaalada yeruusaalem isagoo haddaba sii waxyiinaya wakhtiga ammaanta rabbigu ay ka buuxsami doonto macbudka reer banu israa'iil ayaa rabbigu uu leeyahay isagoo ka dul hadlaya addoonkiisii nebi xaagaay sida ku qoran cutubka labaad aayadda toddobaad sida tan oo quruumaha oo dhanna waan gariirin doonaa oo waxa ay quruumaha oo dhammu jeclaystaan way imaan doonaan oo anna gurigan waxaan ka buuxin doonaa ammaan ayaa rabbiga ciidamadu
leeyahay
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay meeriska cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad markaasoo nebigu uu wadaaddada barayay waxyaabo muran weyn ka taagnaa ilaahna horay buu taasi ugu faaqiday oo wuxuu ku yidhi wax kasta ee aan ku qornayn sharcigan ama kitaabkan ee noloshiinna taabanaya waxaa go'aan ka gaaraya wadaadka dadka maanta nool waxay weli isticmaalaan sharcigaas ilaah waa hore uu dejiyey oo ragga xaakinnada ah ama kuwa garyaqaanka ah ayaa go'aan ka gaara waxyaabaha dadku ay isku qabsadaan waxaana garta guulaysta hal qof waa tii soomaaliduba ay horay u tiri gari laba nin kama wada qosliso wax kastoo laysku qabsado garyaqaanka ama wadaadka ayaa go'aan ka gaaraya wadaadku wuxuu u eegayaa wax waliba sidii ilaah uu leeyahay taasoo horay loogu qoray kitaabka haddii arrinku uusan saamaynaynin waxaa halkaas ku qoran wadaadka ayaa go'aan ka gaaraya oo xalkii isagu u gaaro ayaa dawo noqonaya haddaba dawada ama xal u helista mashaakilaadka waa wax dadka soomaalida ah lagu yaqaano sannadka markuu ahaa kun saddex boqol iyo lixdankii waxaa magaalada muqdisho xukumayey sheekhii caanka ahaa ee la odhan jiray abuubakar bin cumar qisadiisana waxaa qoray ninkii caanka ahaa ee qoraaga ahaa oo la odhan jiray ibnu batuuta waxyaabo badan ayuu ibnu batuuta ka qoray soomaaliya laakiin tan iga fajicisay waxa weeye sida uu mashaakilaadka dadkiisa u xallin jiray waxay ahayd markii lays qabto in kuwa dacwada isku qaba ay qoraal ka soo dhigaan dacwadooda oy hal warqad oo keliya boqorka loogu qoro waxa laysku haysto markii loo keeno dacwada laysku haysto ayaa boqorku warqadda ay dacwaduhu ku qoran yihiin uu akhriyi jiray markii uu garto waxa laysku khilaafsan yahay ayuu xagga gadaale ee warqadda ku soo qori jiray go'aankiisa ama xalka muranka laysku hayo sidaasaana lagu dawoobi jiray markaa dadka dunidu waxay ka barteen ama ay ka ogaadeen xallinta mushaakalaadka qowmiyadda reer banu israa'iil oo iyagu ahaa dadkii ilaah iminkana dhegaystayaal waxaannu gelaynaa maaddada kale ee qusaysaa ama aynu ku lafaguri doonno tafaasiisha qaynuunka ugu weyn ee nebigu wadaadada uu kala hadlayo waa inaad haddaba maanka ku haysaa in markaynu joogno kitaabka xaagaay aynu ku jirno wakhtigii dadkii reer banu israa'iil ee loo kaxaystay dalka baabiloon ay dhulka ku soo noqdeen waxay dadkii ilaah soo joogeen toddobaatan sannadood dhulka baabiloon dad aan badnayn ayaa dhulka ku soo noqday kuwii dhulka ku soo noqdayna way niyad jabsanaayeen xilligaas isaga ah ilaah baa markaasi kiciyey saddex nebi si dadka loo dhiirigeliyo oo maadaama nebi xagaay uu ahaa nebi ficil ku shaqeeya ayaa ilaah uu u soo diray wadaadada oo wuxuu weydiiyey laba su'aalo kuwaasoo si cad aan sharciga loogu qorin tafaasiishooda xusuuso markii dadkan masaafuriska laga keenay ama ay ka soo noqdeen ee ay yimaadeen magaalada yeruusaalem badankood waxay doonayeen inay dhisaan magaalada laakiin shan iyo toban sannadood kadib ayaa waxaa iyagii niyaddoodii jebiyey burburka magaalada yeruusaalem iyo cadaawihii ku wareegsanaa ama ku hareeraysnaa magaalada oo iyaguna ma aysan dhisin macbuudka qaarkood waxay odhanayeen weli lama gaarin wakhtigii la dhisi lahaa macbudka waxaana ugu wacnaa inay niyad jabsanaayeen iyo qaar aan doonaynin inay howl adag qabtaan macbudkii rabbiguna lama dhisin waxaana xaalka soo galay iminka ilaah oo wuxuu isticmaalayaa addoonkiisii xaagaay si dadka loo baraarujiyo oo loogu dhiirigeliyo inay shaqada dhismaha macbudka bilaabaan dabadeedna waxaa kacay waayeelladii oo iyagu soo gaaray macbudkii hore ee nebi sulaymaan uu dhisay markaasay oohin bilaabeen oo waxay iyaguna lahaayeen macbudkan baraakada u eg bal miyuu la mid noqon karaa kii hore ee nebi sulaymaan uu dhisay ha yeeshee dadkii saddex bilood ayay si adag u shaqaynayeen dadkiina waxay ku soo jeesteen nebiga oo waxay ku yidhaahdeen waxaad noo sheegtay nebiyow haddii aynu shaqayno in ilaah uu ina barakadaynayo maxaa dhacay oo ilaa iyo haddeer loo la'yahay barako oo muxuu ilaah inoo barakadayn la'yahay waa markaan marka rabbigu uu waxyi kale ku soo dejiyey nebiga wuxuuna u yimid wadaadada oo wuxuu weyddiiyey hal su'aal oo laba weji leh su'aasha iyo jawaabtuna sidan bay u dhacday kow miyaa quduusnimada lagu helaa taabasho jawaabtiina waxay noqotay maya labo waxaa kaloo nebigu u weyddiiyey iyaga nijaasnimada miyaa la gudbin karaa jawaabtuna waxay noqotay haa oo nijaasnimada taabashada waa lagu gudbiyaa haddii wax xaaraan ah wax xalaal ah la taabsiiyo labaduba waxay noqonayaan xaaraan waxaan ognahay in cudurrada lagu faafiyo taabashada oo markaan biyo nadiif ah kuwo wasaq ah ku qasno kuwii nadiifka ahaa waxay noqonayaan haran marka dhanka kale laga eegana qalbiga sharka ah looma fadhiyo inuu marnaba wanaag sameeyo marka xagga diinta laga eegana xeerku dembiga qofka ma nadiifin karo ama ma daahirin karo si aynu qidcadii hore ama su'aashan labada weji leh loo fahmo ayaa waxaa loo baahan yahay inkastoo aynan weli gaarin haddana inaan soo xiganno aayadda toddoba iyo tobanaad ee cutubkan labaad markaasoo nebiga uu leeyahay anigu shuqulka gacmihiinna oo dhan waxaan ku dhuftay beer engega iyo cariyeysi iyo roob dhagaxyaale laakiinse iima aydnaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay ilaah wuxuu leeyahay markii dadkii masaafuriska loo kaxaystay ay ku soo laabteen dhulka isaga uma ayan imaan waxaase ay dib ugu noqdeen xeerarkoodii waxayna la yimaadeen allabaryo oo waxay doonayeen in ilaah uu barakadeeyo laakiin ilaah ma uusan barakadaynin yaanay saaxiib haddaba kula noqon inaad ku dabaalato biyo quduus ah oo haddana adiga ay kula noqoto inaad tahay qof daahir ah biyaha ama xeerarka aad isku wareejisay quduus kaama dhigi karaan oo diintuna ma ahan wax dusha ah waxaa la doonayaa wax waliba ee ilaah uu kugula hadlay inaad ficil ka dhigto oo dadkana ay arkaan in bilxaqiiqa aad tahay nin wax rumaysan in la adkeeyo xeerar ma ahan wax ilaah raalli uu ka yahay haddaba bal aan eegno su'aashii labaad ee ilaah uu weydiiyey wuxuuna yidhi haddii ruux meyd ah qof uu taabto ama uu taabto shay wuxuu doonaba shaygaasu ha ahaadee miyaa shaygaasu uu daahir noqonaya wadaadka oo u jawaabaya ayaa wuxuu leeyahay maya oo haddii meydku uu taabto shay shaygaasu wuxuu noqonayaa xaaraan ama nijaas wadaadka wuxuu deliishanayaa kitaabka laawiyiinta cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha afar ilaa lix si cad baa ilaah uu uga hadlay sida qofka meydka ahi uu u nijaasayn karo dadka kale haddaba nijaasnimada waa wax laysqabadsiin karo oo waa la kala qaadaa quduusla'aantana waa wax la gudbin karo qalbiga sharka ah ma ahan mid samayn kara shuqullo wanaagsan il biyo wanaagsanina kama yimaadaan biyo xaraar canabkana lagama goosto geedka quraca ah bardahana lagama goosto geedka jeerinka ah maadada falsafada waxay leedahay aaraar guud iyo mid gaar ahaaneed iyo gunaanad kitaabka nebi xaagaay aaraartiisu waxay ahayd in quduusnimada aan la gudbin karin aaraartiisa gaar ahaaneedna waxa weeye in nijaasnimada laysqabadsiin karo gunaanadkana wuxuu ka dhigay haddii wixii nijaas ah iyo wixii quduus ah laysku daro giddigood nijaas bay noqonayaan ciise masiix baa weydiiyey xertiisa miyaa geed barda ahi uu dhalaa saytuun haddaba sida qofku uu qalbiga ka yahay ayuu isaguna xagga ficilka ka noqonaya marka waxaa dhab ah in xeer qaynuun ama diin aanay qofka caadiga ahi beddeli karin haddii qof xun maalin uu sameeyo wax wanaagsan wanaaggu nijaas buu noqonayaa waxaan xusuustaa in gabyaa ka mid ah kuwa soomaalida uu yidhi maandhow axsaan lagama tago eed haddad faliye marka uu sidaasi leeyahay gabyaagu wuxuu ka wadaa qofka wixii ficillo khayr ah ee uu sameeyo micno yeelan maayaan waana wax aan hagaagsanayn ilaa hortii ficilkii wanaagsanaa ee uu sameeyey waxaa hallaynaya sharka uu xagga qalbiga ka riman yahay marka falkaas isaga ah ma ahan wax ku yimid qasad wanaagsan haddii biyo wanaagsan oo waasko ama barkad ku jiraa aad biyo dac ah ku daadiso iyaga oo dhan dac bay noqonayaan biyihii wanaagsanaa way hallaabayaan kuwii xumaa ayaa wada qaadanaya meel waliba biyihiina fadarro ayay noqonayaan saaxiib haddii haddaba dhanka dhakhtarnimada aynu eegno miyaa lagu daweeyaa wiilkii jadeeco qaba inta mid kale oo fiyow loo keeno in lagu tirtiro si uu fayoobidii u helo waa maya kii caafimaadka qabay haddii loo soo dhoweeyo kii jirranaa ayaa kii fiyoobaa uu qaadayaa cudurka marka kii jirranaa wuxuu cudurkii qabadsiinayaa kii fiyoobaa oo waa sida mid nadiif ah ama quduus ah iyo mid nijaas ah ama jirran isla qaynuunkaasi wuxuu saamaynayaa damiirka waxaan garanaynaa in shirkadaha khamriga ay lacag ugu deeqaan ururada samafalka waxaa kaloo isla sidaasi oo kale yeela shirkadaha gawaarida xayeysiya ama ciyaaraha isboortiga ee gawaarida maalin dhan ayay lacag u ururiyaan hay-adaha samafalka ee ay taageeraan wixii maalintaasi ka soo gala istaadiyumka lagu qabanayo ciyaaraha ayay ku bixiyaan howlaha samafalka ah ee hay-adaha qaar ay bixiyaan waxaa kaloo ururada samafalka taageera hay-adda weyn ee loo yaqaano hollywood ee filimada soo saarta waxay kaloo soo saaraan aflaam ka hadlaya nebiyadii hore dadka qaar ayay la tahay inay howl wanaagsan sameeyaan markaasay u guuxaan laakiin anigu u guuxi maayo waayo waxay sameeyaan oo kale waxyaabo nijaasnimo ah oo aan lagu samaynin damiir hagaagsan ama quman ha yeeshee wax kastoo ay bixiyaan weli iyagu waxay ku jiraan damiir xumo zaa'id ah ugu dambaysta waxaan idiin sheegayaa inaan ilaah u eegaynin qofka waxa uu bixinayo laakiin wuxuu u eegayaa sida qalbigiisa uu yahay haddii qofka qalbigiisa uu shar yahay wax wanaag ah laga malaysan maayo haddii uu dad badan doonayo inuu markhaamiyo haddana aan agoonta iyo kuwa laga dhintay kaalmaynaynin ayaan qofkaasi ficilkiisa loo arkaynin mid quduus ah waxaana taasu ay caddeen u noqonaysaa in qof shar ah aan wanaag laga helaynin inuu nijaaseeyo dadka mooyaane mana laga filayo inuu cid arxan iyo naxariis u galo waxaa laga yaabaa inaad ku tidhaahdo war lacagtan aad farraqayso maad kuwa dhibaataysan siisid ayaa laga yaabaa inuu kugu yidhaahdo kuwaasu maqaad bay ila cunaan dadka haddaba kuma nijaasoobaan waxyaabaha ay cabaan ama cunaan laakiin waxay ku nijaasoobaan waxyaabaha ay sameeyaan ficil ahaan waxaana ciise masiix oo garasho rabbaani ah u lahaa xaalka uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa labaatan waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan hoos ku xusan laakiin waxaa afka ka soo baxaa qalbigay ka yimaadaan oo kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeya waayo waxaa qalbiga ka soo baxa fikirrada sharka leh iyo dilidda iyo sinada iyo wasmada xaaraanta ah iyo tuugannimada iyo maragga beenta ah iyo cayda kuwan weeye waxa ninka nijaaseeya laakiin in lagu cuno faro aan la mayrin ninka ma nijaaseeyaan haddaba nin aynu saaxiibbo nahay oo masiixi ah iminka ayaa wuxuu ii sheegay in wakhti badan uu ka tirsanaa kiniisadaha furfuran maadaama aan laga hor joogsanaynin faakihaysiga qaar ayaa waxaa dhacday buu yidhi inuu la hasaawi jiray dad aan masiixa raacsanayn ama rumaysnayn oo uu qamri la cabi jiray markii dambe ayaan gartay buu yidhi inaan u baahanahay badbaadiye dembigayga iyo labawajiilanimadayda iga badbaadiya ugu dambayntiina waxay noqotay buu yidhi inaan masiixi noqday oo aan ka soo tegay kiniisadaha furfuran ee aan dadka waxba ka baraynin masiixa noloshaydiina buu yidhi way isbeddeshay haddaba waxa aad rumaysan tahay waa inay noqdaan wax beddeli kara ficilkaaga iyo fikirkaaga guud markii aad masiixi noqoto waxaa tegaya fikirkaagii hore waxaana ku bilaabanaya fikir iyo falsafad cusub noloshaadana way isbeddelaysaa oo waxay noqonaysaa sida rasuul bawlosba uu leeyahay in waxyaalihii hore ay ka tagaan noloshaada oo wax walibana ay ku cusboonaadaan ciise masiix oo ka hadlaya labawejiilayaasha ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka toddobaad aayadaha lix iyo toban ilaa labaatan sida tan midhahooda ayaa ku garan doontaa canab ma laga guraa geed qodxan leh bardana ma laga guraayo maarug sidaasaa geed kasta oo wanaagsan midho wanaagsan u dhalaa geedkii xumina midho xun u dhalaa geed wanaagsanu midho xun ma dhali karo geed xumina midho wanaagsan ma dhali karo geed kasta oo midho wanaagsan dhalin waa in la jaraa oo dabka lagu tuuraa sidaas daraaddeed waxaa iyaga ku garanaysaan midhahooda haddaba qofka wanaagsan oo ilaah jecel waa nin midho leh oo dadka oo dhan ayaa arkaya in qofkaasu midho uu leeyahay qofkii shar leh xitaa haddii barfuunka carabta lagu bilbilo lagama yaabo inuu marnaba soo udgo inkastoo uu barfuun isku shubo haddana sharka qofka ayaa uduggiisa dhimaya oo nin waliba ee arka si kastaba ha u soo carfee qofka lagu yaqaanno inuu dadka dilo waa laga kala cararayaa haddaba in qof aan xaq ahayn ficillo ama sharciyo uu sameeyey awgeed ilaah hortiis quduus ku noqdo ayaan ahayn wax caqli galaya haddii qalbiga qofka aannu ilaah ku dhoweyn ficil xeer iyo diin ilaah uma keeni karaan qofkaas isaga ah marka hore waxaa loo baahan yahay dhegaystayaal in xidhiirka ilaah ee qofka uu ka soo go'o niyadda markaas oo keliya ayaa qofkii ilaah hortii uu ku noqon karaa mid la aqbalo waayo wuxuu raacayaa wixii rasuulladu ay qoreen wuxuuna ka jawaabayaa injiilka ciise masiix ee dadka oo dhan loogu bishaareeyey wuxuuna qaadanayaa rumaysadka lagu helo nimcada sayid ciise masiix waxaa kitaabka falimaha rasuullada laynoogu sheegay sida ay u wanaagsan tahay inaan qalbiyadeenna siino rabbiga waxaana qorniinku uu leeyahay sida ku qoran cutubka siddeedaad aayadda kow iyo labaatanaad waa baalka laba boqol laba iyo labaatan ee axdiga cusub oo leh sida tan xaalkan kuma lihid qayb ama bar maxaa yeelay qalbigaagu ilaa hortii kuma qumana haddaba waad arkaysaa baan filayaa sida loola hadlaya kuwa xumaantooda aan ka soo noqon oo ay la tahay in waxyaabo dusha ah ee ay sameeyeen lagu aqbali karo iyagoo weliba dilay dad aad iyo aad u tiro badan welibana waxay doonayaan inay dadka hortiisa quduus isaga dhigaan taasuna ma suurtoodo mana ahan wax la aqbali karo xag ilaah mar kale ayaa rasuul bawlos uu inala hadlayaa waxaanan eegaynaa warqaddii reer efesos uu u qoray cutubka lixaad aayaddiisa lixaad wuxuu ina odhanayaa ha ahaanina kuwa markii loo jeedo oo keliya shaqeeya sida kuwa dadka ka farxiya laakiin ahaada sida addoommada masiixa idinkoo doonista ilaah xagga qalbiga ka samaynaya marka waad arkaysaan baan filayaa sida ay u ahmiyad ballaaran tahay in xagga qalbiga ilaah loogu yimaado laakiin aan loogu imaanin xeer mar kale ayaa waxaa qoraha warqaddii cibraaniyada uu leeyahay sida ku qoran cutubka tobanaad aayadda laba-iyo labaatanaad sida tan markaasoo qoruhu uu leeyahay taas daraaddeed aynu ugu soo dhowaanno qalbi run ah iyo hubaal rumaysad iyadoo qalbiyadeenna laga nadiifiyey niyo shar leh haddaba sidee baa loo nadiifinayaa qalbi weligiiba shar ahaa ma waxaa jira shay dadka laga doonayo inay sameeyaan si qalbiyadooda loo nadiifiyo waa maya qalbiga qofka lama caddayn karo laakiin wax kastoo kale waa la caddayn karaa ama waa la sifayn karaa bal iminkana aynu dib ugu noqonno kitaabka oo aan isla eegno kitaabkii mahmaahyada cutubka labaatanaad aayadda sagaalaad waa baalka siddeed boqol afartan iyo sagaal waxaana qoran sida tan hoos ku xusan bal yaa odhan kara qalbigayga waa nadiifiyey oo dembigayga waan ka daahirsanahay haddaba qarsoodiga keliya ee lagu caddayn karo qalbiga dadka oo weligiiba shar ahaa ayaa wuxuu ka imaanayaa oo keliya xagga rabbiga haddaan la soo baxno baalka afar boqol iyo shan ee axdiga cusub cutubka koowaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaa qoran sida tan hoos ku xusan waxaad og tihiin inaan dabeecaddiinnii bilaashka ahayd oo aad awowayaashin ka dhaxasheen laydinkaga soo furan waxyaabaha baaba'aya oo ah sida lacagta iyo dahabka laakiinse waxaa laydinku soo furtay dhiiggii qaaliga ahaa oo masiix oo ah sidii wan yar oo aan wax ceeb ah iyo iin toonan lahayn haddaba hees laga curiyey aayaddaasi ayaa laynoogu sheegayaa inaan wax kale la helaynin taasoo qofka qalbigiisa lagu nadiifin karo dhiigga ciise masiix mooyaane waxaana qhasiidada soomaaliga ahi ay leedahay yaa dembigayga mayri kara waxba dhiigga ciise mooye waana qaynuun abaddan ah ilaah wuxuu dadka ku leeyahay ka bilaabata wakhtigii nebi xaagaay asbaabta laydiin barakadeen waayey waxa weeye inaad igu timaadeen gacmo aan daahir ahayn iyo qalbi aan daahir ahayn haddaan dhegaystayaal soo xiganno kitaabkii nebi xaagaay ayaannu haatan la soo baxaynaa kitaabkii xaagaay cutubka labaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan markaasaa xaagaay jawaabay oo wuxuu yidhi rabbigu wuxuu leeyahay dadkanu waa saas oo kale oo quruuntanuna saasoo kaley hortayda ku tahay oo shuqul kasta oo gacmahooda ay ku qabtaanna waa saas oo kale oo wixii ay halkaasi ku bixiyeenna waa nijaas haddaba qalbigoodii sharka lahaa ayaa wuxuu keenay inay sameeyaan shuqul karaahiye ah taasina waa asbaabta qofka aan la badbaadin shuqulkiisa loo aqbalaynin marka hore waa in qofku uu badbaado markaas oo keliya ayaa ilaah uu aqbalayaa shuqulkiisa haddaba mufasiriinta qaarkood ayay la tahay in aayaddanu ay soo degtay markii reer banu israa'iil ay diideen inay macbudka dhisaan qaar kalena waxay leeyihiin waxay aayaddu qusaysaa in dadku markii ay macbudka dhiseen oo haddana ay waayeen barakadii ay malaynayeen ayay caasi ku noqdeen ilaah markaasaa ilaah hadalladan uu soo faray nebiga dhegaystayaal caawa intaas ayaynu idinku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii waxaad dib dambe u dhegaysan doontaan isla nebi xaagaay habeenka xiga hadduu eebbe idmo
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin